bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan khiyaarta hawad nagala socotaay meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqa wanaagsan saaxiibeel habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha sideed iyo agosto laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka banaadir ayaa ganaaxyo kasoo saaray dadka ku xadgudbaya nadaafada bilicda iyo xoolaha baadida markaas ee iska dhex socda gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya amarka kasoo baxay maamulka gobolka banaadir iyo caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lacag laaluusha laba doolar ah maanta wuxuu magaalada muqdisho ugu diray darawal ka mid ahaa galileyda ka shaqeysa degada magaalada muqdisho banaanbaxyo kana dowladda federaalk ee soomaaliya ay sameeyeen haddaba maxay tahay sababta kusoo markaasi ku kalifeysa askariga in darawalada kaxiya gaadiidka markaas waaweyn ee ka shaqeeya degada muqdisho in wax ka yar lacag shilin soomaali laba kuna markaas u dhibaateeyo haddaba waan soo gubi doonaa saxbeel dhibaatada askarta ay markaasi ay ku qabaan shacabka soomaaliyeed ayna markaas dalalka ay joogto ay ka noqotay magaalada muqdisho xilli ay shacabka weli ay ka cabanayaan markaasi waxyaabaha loo geysanayo ama kooxaha ciyaalwarada dhibka ku haya askarta ayaa kasii daraysa waan idiin soo gubi doonaa saxbeel warar intaas ku saabsan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankooda amaro culus kasoo saaray dhululka sida sharci darada ah ee markaasi loo dhisanayo halkaas waxaa dhowaan ka dhacayay shaqaaqo dhex martay maleeshiya beeleedo markaas saarme la xiriira dhul daaqsimeed maamulka gudoomiyaha degmadaas ayaa shir jaraayad uu qabtay faahfaahin uu kaga bixiyey amarada ay kasoo saareen waxaa kaloo maqli doontaan dood ayaa ka latay waxqabadka boqolka maalmood ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan idiin soo gubi doonaa saaxibaal dood arrintaas ku saabsan oo ay ka qayb galeen qabaha kala duwan ee bulshada oo markaasi dalsan u qabatay waxaan kaloo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doon kugu soo baahin doonaa oo idnagana ku dhegeysan doontaan hadduu ibaara raalli ka noqdo maleeshiyaad beeleed ayaa waxa ay dagaallo culus ay ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee soomaaliya khasaare kala duwan iskugu jira dhimashyo dhaawac ayaana ka dhashay waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wuxuu dalka tunisia kaga qaybgalay shirka caalamiga ee togyo horumarinta afrika madax ka socota afrika ayaa kaga qayb gashay waxyaabaa looga hadlay shirkaas ayaa soo kale idiin soo gubi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugan yahay magaalada garowe ee maamulka puntland halkaas oo kulmo uu kulan qaadanayo dhigiisa markaasaan raadaya madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdullaahi xidani qodobadaasi wixii soo kordhacaa ayaad dhegeysan doontaan maxamed waa markaas cabdihaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
tahay
saaxiib yaal hab wanaagsan ayaan howldan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac dhacda dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelinaa waxaanu ku bilaabaynaa wararka ugu dambeeyey dagaal khasaare kala duwan dhaliyey oo maanta ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka galguduud ee soomaaliya maleeshiya beeleed ayaa halkaa ku wada dagaalamay waxaana dagaalka uu ku dhacay deegaan lagu magacaabo laba gaale wuxuu ku yaalla waqooyiga gobolka galgaduud maamulka galmudug waxaana ay sheegayaan wararku in halkaas duurnimadii uu dagaalkaasi labadaasi maleeshiya beeleed u dhexmaray wuxuu sal ku hayaa dagaalkan baa la yidhi arrimo la xiriira dhuldaaqsimeed wuxuuna markaa socday muddo ka badan saacad waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhimashiya dhaawac ayaana ka dhashay inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay dagaalka deegaanka halkaasi ka dhacay halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay waxaa la geeyey isbitaalada magaaladaasi si halkaa xaaladooda loogu dabiyo dagaalka ayaana wuxuu sab ku hayaa arrimo la xiriira dhul ilaa iyo haddana ma jirto cid ku baxday oo labada maleeshiya beeleed ee dagaalantay isagoo kale waa waan ka dhex bilaabay oo maamulka galmudug waa midkoole ma jirto deegaana ka tirsan gobolka mudug waa gobolada mudug iyo galgaduud waxaa xiliyada qaarkood ka dhaca dagaal beeleedo iyo dilal qorshaysan oo sal ku haya arrimo la xiriira aanooyin iyo dhul daaqsimeedo galmudug ayaa horey u kala dhexgashay maleeshiyaad dagaalamay sidaan oo kale ilaa haddana ma jirto waa waan arrintaasi la xiriirta oo ay maamulka ay sameeyeen ama ay wadaanba si loo qawajiyo xaaladda dadkaasi maleeshiya beeleeda halka ku dagaalamaya dhinaca kalena haddii aan eegno maamulka gobolka banaadir ayaa ganaaxyo ka soo saray dadka ku xadgudbaya ama ku xadgudba nadaafadda bilicda iyo xoolaha baadida ee iska dhex socda caasimadda magaalada muqdisho kulan ay maanta yeesheen uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamuud cumar firish ayaa go'aamadaas laga soo saaray afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere ayaa faahfaahinaya
bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo sabdiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha agost sanadka labakunlabaataniylabo waxaa shir isugu yimid xarunta aqalka dowlada hoose ee xamar maamulka sare ee gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir shirkan ayaa waxaa loogu hadlay sidii bilicda iyo nadaafada magaalada muqdisho dib loogu soo celin lahaa maadaama maalmihii u dambeeyey toddobaadyadii u dambeeyeyba magaalada ay ka da-ayeen roobab mihiigaana kuwaasi oo sababay arrimaha la xiriira nadaafadda biyo ay dhigeen ee wadooyinka iyo weliba bilicda oo ay wax u dhimeen si loo dardargeliyo nadaafadii bilicda waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho soo saaray wareegto ku aadan dardargelinta nadaafadda iyo dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho taasoo ku socota agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gobolka banaadir sidoo kale ku socota gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ku socota dadweynaha ku nool degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ku socota waaxda nadaafada dowlada hoose xamar ku socota taliska ilaalinta deegaanka xamar og agaasimaha waaxda xiriirka ee degmooyinka gobolka banaadir og afhayeenka gobolka banaadir og xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay namber lix soona baxay bishaii markuu qiimeeyey xaalada nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho markuu garwaaqsada baahida loo qabo in isbedel la taaban kara laga sameeyo nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho markuu tixgeliyey tala soo jeedinta agaasimaha guud ee bilicda iyo soo celinta nadaafadda ee gobolka banaadir wuxuu soo saaray go-aamada soo socda qodobka koowaad wargelin laga bilaabo maalinta go-aankan la saxiixo waxaa dhammaan mas-uuliyiinta sare ku xusan oo ay warqadana sida toosa ugu socoto lagu wargelinayaa in gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho go-aamiyey in la dardargeliyo nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho laguna sameeyo isbedel la taaban karo waxaa la farayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo waaxda nadaafada dowlada hoose xamar in si deg deg ah loo dardargeliyo howlaha nadaafada caasimada magaalada muqdisho qodobka labaad sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa cid kasta oo ku xadgudubta nadaafada magaalada kuwaasi oo muteysan doona ee ganaaxyada soo socota ganaaxa guryaha guri walba oo ku yaala magaalada muqdisho ee ku xadgudba nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho waxaa la ganaaxi doonaa labaatan doolar oo ama lacag u dhiganta oo ah shilinka soomaaliga ganaaxa goobaha ganacsiga sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada muqdisho cid kasta oo ku xadgudubta nadaafada iyo bilicda waxaa la ganaaci do- la ganaaxi doonaa lacag soddon doolar ah ama lacag u dhiganta shilin soomaali ah ganaaxa gaadiidka lagu dhaqo wadooyinka iyo kuwa ee baarkinada iska dhigta iyaguna waxaa la ganaaxi doonaa labaatan doolar ama lacag u dhiganta shilin soomaali ah sidoo kale wixii hadda ka dambeeya waxaa xoolaha baadida ah ee lagu soo qabto magaalada gudaheeda laga qaadi doonaa d- ganaax iyo calafka xoolaha muddada la hayo waxaynu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyey dad si gaara ugu ganacsada xoolaha ay magaalada kusoo deeyeen xoolaha lo-da ama geela ama ereyga kuwaas oo dhibaato xoogan oo dhanka bilicda iyo isu socodkaba ku haya magaalada muqdisho sidaa awgeed xoolaha baadida ee laga qabto magaalada waxaa la ganaaxi doonaa neefka geela doolar ama lacag u dhiganto shilin soomaali ah neefka lo-a ah sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag labaatan doolar ah ama lacag u dhiganta ee shilin soomaali ah neefka ariga ahna sidoo kale waxaa la ganaaxi doonaa lacag toban doolar ah ama lacag u dhiganta ee shilin soomaali ah qodobka saddexaad fulinta amarkaani waxaa amarkaani fulintiisa iyo dabagelkiisa u xilsaaran agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafada gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir iyo taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar qodobka afaraad saxiixa xeerkan wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waana uu saxiixay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish
dhinaca kalena maanta magaalada muqdisho waxaa lagu dilay mid ka mid ah darawlada kaxya gadiidka gadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee ka shaqeeya degada magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa markaas lacag laba kun oo shilin soomaali ah dilkaas ugu geystay askarigaasi markaa darawalka ka tirsanaa ee gadiidleyda ka shaqeeya degada magaalada muqdisho qaar ka mid ah darawaladii markaas kixinaya gadiidka ama gadiidleyda xamuulka qaada ee waaweyn ee degada muqdisho ka shaqeeya ayaa maanta banaanbaxa arrintaas ka sameeyey ayagoona dowladda federaalka ka codsaday in cadaaladda loo keeno askarigii dilay darawalkii markaasi gaadiidka kixinaya maanta oo lagu dilay magaalada muqdisho
waxaa soo dhexgalay dekaduu ka soo baxay wuxuu yidhaahday tirsmataraala istaagaa la yidhi waa istaajidkaanka baakinka galaha uu yidhi jaamanka baha jidkaanka baxa uu yidhi intiiaba loo kaadin waayo waa kubaasaa uus yidhaahday habaduu dha ku dhahay haas aqli soconays ma noqee waa ninkii saddexaad oo fituuna iyo lambara eh, iyo degada dhexdoo lagu dili waayo laba doolar keliya loo dilay buuggaaga keena layidhi buuggay waa ii canshuurinya buug ma rabee lacag keena layidhi laba doolar keliya loo dilay maalin walbaasaa noo waa ninkii saddexaad asbuucan gudihiisa waxa wax noo qabto keliyaan u baahan laaluush tuur laba doolar waa fahmina aan lahay waxa la xisaabtan maayo male maalin kastana fariinta aan dirayn waxay tahay arrintan waa nugu soo laalaabatay waa nugu soo laalaabatay si gooni ah gaadiidleyda oo mooto ha ahaato caasi ha ahaado ee, gaari weyn ha ahaado annaga si gooni ah naloo dilaa maalin kasta ma garatay marka waxaan u baahannahay dawladda laama amniga oo shaqada ku leh in arrintan aysan nugu soo laaban oo waxnaa qabtaan u baahannahay loo kaadin waayo waa kubaasaa uus yidhaahday habaduu dha ku dhahay haas aqli soconays ma noqee ninka askari waayo meela laga soo diray ma lahay aqli ma noqee daduu ka dhashay meeshaan iisa aqli ma noqonaysa waxaan ka codsanaynaa dawladda in ninkii alla ninkii gacanta noogu keenaan waxaan ka rabnaa daraawaliinta dekeda ka shaqaysaan nahay iisaga annaga waa ku dhibaataysanaa magaaladan rafaad inta layn ku qabnaa cadaalad xumaan nagu hayso wax allaale wixii jawi a jirin iisa dawladda aan u sheegayna annaga wax allaale wax kasta ka dhacdaba wax allaale waxay rabta ha noqota maalin kasta ninaa naga dhinta annaga waxaasna waxaan annaga u dul qaadan karna manaan haddaan qoriga adaynan loo sheega haddii kale aan imaano ummadda ilaahay aan la midnahay iisaga dara waayo waxaan ka- waxaan ugu daran hamaalildaan nahay in la sal- in la rafaaday ma rabno annaga canshuur wax illi kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku socno lacagaana laga qaadaa hal xaba kale kama rabno annaga dawladda wax allaale wixii annaga dulmi nagu hay inay naga qabtaanaan ka rabnaa wax kalena kama rabno dadka dadkan mas-uuliyaddooda qaaday oo ciidamadan xukuma oo saacad walba ay jidka noo taagan yihiin annagoo ah gaadiidley ha ahaato mooto ha ahaato caasi ha ahaato iskarogol ha ahaato kuwa xamuulka dekadda ka shaqeeya ha ahaato mid safar ha ahaato booyad waa mid caam ah oo bulshada dhammaan kas- ka- ka siman tahay waa waa mid cid nala walaagta xanuunkaas oo madax soomaaliyeeda ayaa aan la arag waa mid cid nooga garaabaysa aan la arag awal horeta dhibaatadeennu waxay ahayd een, eh, shan saaca habiidnimaan soconna annaga gaar ahaan gaadiidka dekedda waxaana la yidhi xaalado abni awgood ayay u xihata baashaasu waa aan waa aan ka shaqaynay oo raalli annagoo iska ah oo ka xun ayaan iska dhigannay gaadiidkii haddana sidaas ay tahay waa darawalkii saddexaad oo nalakoga digo nalokaga dilo meesha fintuquno ilaa lambar afar inta ka dhaxaysa darawalkii saddexaad dhibaato saacad walba nagu soo noqnoqotay weeye dadka mas-uuliyaddeenna qaaday oo yidhi dadka dalka iyo dadka annaga madax ka ah, annaga mas-uulka ee naga saaran yahay waxaan u sheegaynaa ilaahay ka cabsada wadadatan waa sanadii saddexaad ee isbuuca gudihiisa lagu dilo cid alaalaxin wax loo qabanaysa male cadaalad maaha waxaa lagu dilaya waa hal doolar iyo laba doolar iyo hal doolar. cid alaalaxin aana dowladda ilaa hadda wax ka socda ma la arag kii hore tallaagad ku jira ninkaan intaa lagu dilay canshuurkeena lagu dilay ninkii dilana waa baxsadaa la yidhi ninkii labaad waa nagala dilooy wax lagu dilaana laga rabaa ninka dilay inuu aamin shibi noogu sheegay Waa- waana baxsadaa la leeyahay koota barro waa la yidhaa wax kale loogu dara maaqaan darweylinaan anaga baabu gaadiid waa weyn wadaa maalin kasta ninaa saas lagu dilaa waa baxsan la yidhaa waxaas aqli miya intaasaa idinka rabnaa bis Ya, waxaan dalbanayna cadaaladeen noola soo saaro eh, miiska noola soo saaro oo ninkii dilin ninka noola keeno laba nin waa xataa ninka hore ninaa dilin ninkii dilin waa la leeyahay in la keeno labadoodu ha labadoodu intaa lagu dilaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar iyo bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warag u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
qaybihii dhexe barnaamijka wareega ayaan isla sogana saaxiib yaal markaana dood ay- dood adag ayaa ka dhalatay waxqabadkii boqolka maalmood ee ugu horreeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaas xukunkiisa markii uu xafiiska la wareegaa siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlayaa oo markaas eh, siyaasiyiinta qaar ayaa markaas ku dhalaya hanaanka boqolkiisa maalmood uu ku dhammaystay waxyaabaha u qabsoomay iyo waxyaabaha markaas u qabsoomay oo ilaah loo jeedinayo haddaba dooda ka dhalatay boqolkaas maalmood ayaa su-aal arrintaas la xiriirta waxyaaba u qabsamay dhignay qa- dhex dhignay ama weydiinay maqaar ka mid ah culimmada iyo sidoo kale siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayagoona si weyn u la fukuray waryahaga yuusuf cabdishariif ayaana dooda u qeybiyey
aniga hadda waxaan waay liidar qabiilaan ah qabiilka ormole la yirahdo odagiisaan ah ormole shan gobol has degaa waxaa is degaa shabeellada hoose waxaa is degaa bay waxaa is degaa geda waxaa is degaa jubbada dhexe waxaa is degaa jubbada hoose intaasoo dan baa telefoonna igu soo dhacay war dowladdii ma aragti war wasiirkii arrimaha gudaha ma aragti war madaxweynihii ma aragti maxaan ku jawaabaa marka anigii baa waayey macnaha anigu waxaan isleeyahay boqol maalmood haddii la fiiriye waa muddo aada u fog waaye macnaha boqol maalmood waa saddex bilood iyo toban casho waaye aniga waxaan isleeyahay dowladda waxba ma qabane ma dhihi karo waxbay qabatay laakiinse weli dhaliil bay leedahay dhaliishana in la sheega xaq waaye liannahu aniga hadda meeshaan aan fadhiyay waxaan ka imid gobolaan ka imid waxaan u imid halkaan dowlad jeceel iyo dowladda iyo meeshaan ka imid dhibaatadii haysata inaan mataqaanaa dowladda aan kala hadlo oon ka dhaadhic maxaa jira qabiil dhan ama ummadan soomaalida waxaa la yidhi ooda dhabceed si isu korsaa ay u kala korreena loo qaadaa anigu marka eh, wax badan oo xiriir hoy samaysay inaysan jirna malayna macnaha aniga oo liidar qabiil ahaa maanta dalka qaranka waa halkan laakiin duurka waxaa ka jira waa iska qabiillo waaye qabaa'iladii marka oo oo oo- oo oo meesha jooga odayaashoodii dhaqanka haddaysan weli mataqaanaa dowladdii wax kontakti ah ama xiriiri aysan la samaynin oo dadkii teleefoono lagu soo wacay dadka maanta kulligood dhammaantood soomaali waa wada siyaasiyiin qabiilkaad ka soo tagta wuxuu ku leeyahy war dowladdeedii ka waran war maxaad ka haysaa war abaar baa jirta war biila-aan baa jira war oon baa jira war rafaad baa jira oo dowladdiina aniga weli aan arkin anigu dhaliil intaasaan ugu dhigaa maxaa jira dowladda inay dadka la hadasho inay dadka madaxweynta ee ay u yeerto inay tidhaahdo war masiibooyinka jira intee u badan intaasaa laga rabaa waana mahadsantihiin horta boqol maalmood iyo dowladda horta ani wax weyn uma arko waxaa la rabaa horta kalsooni bulshadeed oo marka la eego dowladda ka horreysa iyo middaa kalsooni bulshadeeda soo noqotay isku halayn ma fahamta horta annaga yani markii hore isku halayn ma aanaan qabin bulshadu wareeray ku jirtay dilku waa jiray burburku waa jiray qaraxu waa jiray baladu waa jirtay aniga waxaan qabaa intay yani dowlad marka la dhiso waa caanug yar oo dhashay oo kale caanug yarna barbaarin u baahan yahay qarad ou galaa xag ou galaa ma garata horta haddii marka lagu qaado oo maxaa ama mooshin laga keeno canuga yar ama ma fahamta horta dhib badan ay maanahay aniga waxaan qabaa waxay mudan tahay maxaan ku irahda wax badanina waa sugayaan wax badanna way qabato isku haleynta laga qabo iyo midda iyadoo shacabka ka qabato laakiin waxaa la rabaa dowladnimo waa korin waxaan qabaa waa beer beerna waa la dhowraa in dadku dhowraan inay wax ku beeraan inay warbixin geeyaan meesha hadda madaxweynuhu ka hadlay xalay oo uu yiri maxaan ku idhahdaa waxaa la rabaa guryahay noogu wada jiraan dadka aan la dirinayn guryahan ku haysanaa dowladdaana la dhaliilaa ma fahamta horta dowladdan ku haysanaa dadkii waxay doonaan samay karaan barnaamijkaas marka waxaa la rabaa horta in bulshada iska warsa bulshada iyadaa cabanayso ayadaana dhibkii ku dhacaya waxaa la rabaa bulshadu inay go'aansato sida inay dowlad xora oo nidaama oo nabada inay noqoto inay go'aansato shacabka go'aansadaan iyo inay go'aansadaan marka in badda lagu jiro burburka iyo barnaamijka ay u dul qaataan labada mid aan qaadana qaba anigu marka waqti la siyaa qabtaa yaa waqti la waqti la siyaa waan kartay Eh, waxaan soo laabanayaa een, ah, nabadwaan hilowle een, waxyaabaha lagu eedeynayo durbo waxaa ka mida dowladdan ama dhaliilaha loo soo jeedinayo waxaa ka mida arrintii xiriirka dowlad goboleedyadii dowladdan hadda dhalatay ee ordonka ah waxaa ka horreeyday shan sano iyo qadaadiic dowlad meesha joogtay shan sano wax lagu halleeyey ee albaaba la soo xiray ee dowlada deriska xiriirka loo wada jaray iyo maamul goboleedyo howdka la sii geliyey ee hadda ninkii odig ahaa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo xukuumaddiisii ay furfur hadda galeen lamana rabo in xoogaa bacdi wixii oo aan la gaarin sida hadda saaxiibkay uu sheegaya oo kalea in bacda la yidhaahdo wiilka hadda ha dhasha hana ordo nin gobyaa ahaaye hadda ka hor wuxuu yidhi moogtahay ilmuhu saanqaadka horo tillaabada kuma sugaane ayaan goortahay silcaan ilaahay waa u sahlaa anugu marka waxaan dhihi lahaa waxa iyaga lama gaarin dowladdii dowladdan ka horreeyda baa dowladda qodxa u daadisay boqolkii maalmood wax badan baa ku qabsoomay ay ka mid tahay soomaaliyood og tahay qaabka ay qabiil u joogto in wasiire iyo wasiire ku-xigeen iyo wasiire dowliyaal lasoo dhiso ee ayna ku diriirina shib ay ku tiraahday ee ay ku qancdo wax sahlan ma aha midnaa dadku ma wada qanacsana haddana rajada dowladda laga leeyahay reebaadiyaan ahay anugu markii shimbirta yarta ee geedka ay fuusho wax alla wixii biiba meesha agteeda soo mar afkay u kala qaadaa waxay uun leedahay waxa ku siiyaan saaxa ku siiyaan lama gaarin marka weli afkaa loo kala hayaa dowladda dhaliisheeda lama gaarin musiibadan adduunka meelba meelay ka dhacdaa xoogaa waxaan uu isleeyahay dowladihii hore waxyaabihii ay ku fashilantay dowladdan in laga toosiyo waa igula aadan tahay laakiin dhaliil ma gaarin boqolka maalmood dowladda waxbaa uga qabsoome sababtoo ah dowladihii deriska ahay iyo duulimaadyadii iyo noocay u hadli jireen iyo qaabkaay meelaha u imaan jireen wax badan baa laga bedelay marka anigu waxaan leeyahay dowladdan weli lama gaarin dhaliisha sidaasaan qabaa nabadwaan barre waxyaabaad sheegtay in eh, dowladdan ay ku fiican tahay waxyaabana ay ku xunta waxyaabaad isleedaha way ka gaabisay maxaa ka mida waxay ka gaabisay oon leeyahay horta waxaa waaye il waxaa layidhi sidii korkeeda loo xogo hoosteeda looma xogo liannahu annaka waxaa waaye maanta dadkayna oo dhan waade deblose waay dadka soomaaliyeed maanta waxaa ku dhacay eh, waa qo- siduu hadda hilowli sheegaya Een, haddana weliba aniga wax kale oo gaar ah ayaa igubay runtan kuu sheegaa macnaha waxaa waaye dowladdii oo hadda oo ninkan ka horeysay dadka waxyaabaha badan ka tirsanaya ayaan ka mid ah oo mataqaanaa dhibaato badan in loo geysta tirsanaya ay- ayaan ka mid ahay liannahu marka een, soomaalida kolley waxaa waaye saxaafadda iyo idaacadaha waa iska warhaysaan macnaha waxa dhaliisha iga keenayaan kuu sheegaa liannahu markii oo anigu maalintii habeenkii xasan sheekh la dooranaya waxaan joogay kismaayo subaxdii qofkii ayado oo ugu horreey oo idaacado iskugu yeero oo shir jira ayd qabtaan ka mid ahay haddana ayadoon dhowr beri la gaarin hoteelkaas waa taqaanaa ma taqaanaa eh, africa maya la yidhahdaa afrika kuma afrika maya kan- kan ku yeela namba zoba geeskiisa kan ku yeela oo- shan boqol oo qof baan xaflad uga samaynay oon ku taageerayna oon ku soo dhaweynayna madaxweynaha iyo dowladdiisa ujeedada aan u imidna waxay ahayd dhibaato waxaa layidhi haad habeen kici wixii kiciyaa as jira waxa aniga aan meesha ugu soo tegay oon dalkayga ugu soo tegay anigoo dowlad ima maalgelinaynin oon neefkayga geela uu soo gatay waxay ahayd inaan dowladayda arka aan idhaahda dhibkaasaa nagu dhacay dhibkaasaa na haysta dadka meeshaasu ku sugan yahay maanta ninkii fakri ahay ceer waaye dadka xoolo dhaqatii iyo beeratacbataay ahaayeen xoog dowladeed ma haystaan shan sano waxba taageere ma helin mucaawana ma helin waxaan rabnaa dowladda inay tallaabo qaado oy aragti hataa annakoo war u sheegnay oo mataqaana aan annaka ilmahaynu u cidaysana oon reerkahaynu u noqona war dowladdiyaanba wayniba waaba wayniba waxaan wayni wasiirka arrimaha gudahaan wayni waxaan wayni madaxweynihii baan wayni haddii maanta an dhaliilo liannahu waxaa iga keenaysa waxaa leeyihi martiqa dee afkeeda qurun ka day haa halkaasay maraysaa macnaha waxaa waay anigu dowladdaydi waaba arki laahayba aawi macnaha waxqabadka iyo waxqabad la-aanta waxaa ka daran inaan aniga fariin kuu dhaafo oon ku idhahdo warniyo reerkii hebel ahaay meel xun bay ku sugan yihiin ogow meeshii meelebleheed dadkeeda meel xun bay ku sugan yihiin ani aan baxo marka u cidaya haddaanba ku waay marka maxaan waa ku dhaliila waka waa gartay marka waxaad isleedahay dadku sida la rabo ma wada gaadhin may wada gaarin dadkii baan arkin aniga hadda waxaan waay liidar qabiilaan ah qabiilka ormale la yirahdo odagiisaan ah ormale shan gobol has degaa waxaa is degaa shabeellada hoose waxaa is degaa bay waxaa is degaa geda waxaa is degaa jubbada dhexe waxaa is degaa jubbada hoose intaasoo dan baa telefoonna igu soo dhacay war dowladdii ma aragtay war wasiirkii arrimaha gudaha ma aragtay war madaxweynihii ma aragtay maxaan ku jawaabaa marka anigii baa waayey waa intaasaan ku dhalilaa anigu Ha.
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle xasan maxamed axmed darfi ayaa mamnuucay dhulka sida sharci darrada ah loo dhisanayo iyo kuwa loo qaybsanayo ee ku yaala degmadaas gudoomiye darfi oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in maalmihii dambe gudaha degmada warshiiq iyo nawaaxigadaba ay kasoo ay ku soo badanayeen dad si sharci darrada dhulul iyo markaasi isqabs isqabsanaya islamarkaana dhista taasina ay keentay in isqabsi badan halka uu ku dhasho ugu dambeyntii sababtay in maleeshiyaad halka wadaga ay kuwa dagaalamaan gudoomiyaha ayaana ku dhuftay carabka in maamulka degmada uusan marnaba aqbalin in la iska qabsado dhul kadibna la iska dhisto iyadoona aan maamulka fasax loogu haysan isagoo dignin u diray dadka ku holan arrimahaas uu xusay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu qabto falkaas waa kan marwarintaas ka hadlaya
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd maanta oy taariikhdu tahay toddobayo labaatanka bish sideeda labada kun iyo labaatan iyo labada oy ku beegan sabdi waxaa shir isugu yimaadeenay guddoomiyaha degmada ururada bulshada saraakiisha ciidamada iyo kasoo qaybgalayaal badan oo loogu talagalay in ay gaarsiiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama dhibaatooyin isqaqabsi oo ka dhacayay degmada warshiiq waxaan rabnaa in degmada warshiiq ay naqato meeshii wixii lagu yaqiinay waxay ahaeday degmo nabadeed waxay ahaeday degmo dadka lagu soo dhoweeyo marka marnaba raalli ka naqan mayno in macnaha dhul yaryar oo degmada qof walba ood ay meel surata leysku dilo cid aan ka aqbalayna ma jirto annagoo golihii deegaanka magacoodii ku hadlayo annagoo golihii deegaanka matal u ah maanta waxaan baaq u jeedinaynaa dadka diyaar u ah in ay hirig-hirigta geliyaan degmada warshiiq war ka waantooba ma idin anfacayso sharcina naqan maayo waxaan rabnaa in aad bulshadiinna aada qayb ka ahaataan haddii ay dowladda hoose ay dhul bixinayso dhulkaas wax ku yeesha laakiin anaa taabsaday dadkana waa ku dilaa cid laga aqbalaya ma jirto waxaan rabnaa marka in loo hoggaansamo guddoomiyaha degmada ayaa amar ka bixi doono waxaan rabnaa in amarkaas loo hogaansamo haddii loo hogaansami waayana waxa ka dhalanaya waa u jeednaa marka annagoo golihii deegaanka ku matalno maantay waxaan baaq u jeedinaynaa dadka degmada warshiiq amni darrada ku haayo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dad ayaa degmada warshiiq isku dayeena in ay carqaladeeyaan nabadgelyadeeda ay dadka dhacaan ciidamadii amniga ayaana soo qabqabtay insha allahu tacaala maxkamad ayaana la horgey doonaa marka waxaan leenahay dadka ha ka waantoomaano waalidku waalidkana ha ceshada ilmihiisa qofka ilmihiisa ceshan waayo cidna you ku eedin marka ma ahan in inyo la diro la daba kaco cid laga aqbalaayo maleh marka waxaan dadka aan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in dadka ilmahooda ay ka adkaadaan ciddii ilmaheeda ka adkaa weysana ciidamada amnigaa soo qabanayo geysan ka daba imaana insha allahu tacaala saasaana ku baaqaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ugu horeyn allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale maanta nuskee keenay ilaahay subxaana wa taala iskale taariikhdu maanta ay ku beegan toddoba iyo labaatanka bisha sideedaad labo kun labaatan iyo labo waxaan iskugu nimid xafiiska dowladda hoose ee degmada warshiiq iyadoo aan miitin aan ku wada qaadanay ambashir bulshada qeybeeda kala duwan xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada warshiiq waxyaha kala duwan ee degmada warshiiq ururka haweenkii ururka dhallinyarada maxkamadii oo qeyb ay ka tahay degmada taliska saldhiga degmada taliyihii amniga guud ee deegaanka iyo nawaaciga guud ahaaneed ee degmada dhammaan waxaan qaadanay shir oo looga hadlaya xaaladda adag ee ka jirto ma deegaanka ka jirto ee amni darada iyo dhammaan iska qabsiga ka jiro shirkaas markii aan la tashiyada qeybaha kala duwan aan la qaadanay xogon runtii aan sameynay waxay nooga soo baxay inaan soo saarno warmartiyeed iyo wareegto amar ah oo lagu hakinayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socdo guud ahaan degmada warshiiq gaar ahaan toonka degmada sidaa wada ogsoonahay waxaa ka jiro toonka degmada warshiiq ee ku taala xaruntii degmada iyo dhammaan xarumihii dowladda ee ku shaqeynayay sidii maxkamadii saldhigii xarumihii m c h-ka iyo xaruntii dowladda hoose ee xafiiskii maamulka ku shaqeynayay waxaa jiro allah subxaana watacaala ayaa maada iskale waayahan dambe jiray dhulka banaan ee ku teedsan xarumahaas banaanka degmada ah in maalmahan dambe oo ka jira oodin amba in layska imaado layska qabsoo layska ooto ah oodintaas amba in layska imaado layska ooto waxay ka imaanaysay dhalinyaro ku abtirsato degmada warshiiq inay imaadaan ootaan meeshii dagaal amba laysku qabsado buuq oo ka dhaco ilaah kugu simadiiday ugu dambeyntiina rabshado ay ka dhaceen waxaan guud ahaan maamulka degmada amar aan soo saarnay laga bilaabo saacaddan toddoba iyo labaatanka bisha sideedaad ah in warshiiq toonkeeda amba dhulka ku teedsan oo sharcidarada sifada sharci darada lagu kala iibsado laga bilaabo saacadan inuu hakisan yahay la oodi karin la kala iibi karin cid alaala ciddii maalkeeda amba hantideeda ee iska gelisane waa sifo sharci dara ah cid dacwuu karto amba u qabsan karto isan jirin waxaan faraynaa laamaha amniga ay ugu horeeyaan taliyaha amniga guud ee degmada taliyaha saldhiga maxkamadda maamulka degmada ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda iyo xogeyihii qeybaha kala duwan ee bulshadu ee fariintan sida tooska ay ugu socotay xafiisyada ay quseyso dhammaan toddoba labaatanka bisha sideedaad laba kun labaatan iyo labo waxaa la hakiyey dhulka sifada sharci darada ah lagu ood oodanayo amba lagu kala iibsanayo in laga bilaabo maanta la qabo karin la iibi karin la oodi karin cid alaale ciddii lagu helo iyadoo falkaas gacanta kula jirtane in tilaabo sharci la marsiiyo bulshadu waxaan ka codsanaynaa in lacagtoodii maalkoodii hantidoodii juhdigoodii waqhtigooda aysan iska gelin dhul laba siyaabo laba siyaaba dhul lagu milkiyaa amba lagu helaa labada siyaabo dhulka lagu milkiyo amba sharciyadda ay ku baxdo waa in xeer madaxweyne dhulku danguud inuu yaho heer madaxweyne lagu saxiixo oo ku baxo dhulka in sistamka iyo sharciyaddii loogu talogalo inuu soo maro dowladda hoose waxay leedahay waaxyo kala duwan waxay leedahay system lagu shaqeeyo dhuleed lagu shaqeeyo in sistamka loogu talogalo la marsiiyo kadibna saxiix duqmagaalo oo ku baxo waxaan leenahay walaalka soomaaliyeed aabbaha soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed oo wiilkeeda amba asigaba hantidiisu iska gelinayanba wiilka inuu soo dhaqaaqo dhulka oodayo wiilkaaga la hadal owlaadu hala celiyo naftaada celi hooyo aabbo naftaada celi waalidow naftiina celiya maalkiina celiya waxaad hubtiin waxgeliya soomaaliya waxay hore u tiri waxaa taqaana guuri waxaa taqaana dhulaano hantidaada meelaa taqaana geli beri hanti ku balaashaa kuu noqoto laakiin haddaad geliso meel hantidaada aysu ku habbooneen beri waxaan kuu sheegaynaa in dowladdu ay la wareegayso hantidaasna ay heli mid sharci dara ah oo saliir hadda lahin dhul aan dukumenti lahayn sifa sharci ku naqamaa in la kala iibsado waxaan kaloo qodobka labaad uu yahay guud ahaan degmada warshiiq kasoo bilaab ceelcadde oo xuduud aan la leynahay xamar kugey gacowga aan xuduud aan leynahay raagaceele inta u dhexayso amnigeeda iyo nabadgelyadeedana kor saaran laamaha amnigu afar labaad saaci lasoo dhaaf waxay sameeyeen howlgalo lagu bacsanayo tuugada wadooyinka soo gasho afar labaad saaci lasoo dhaaf waxaa lagu guuleystay dhowr tuugo ah in lasoo qabto haddana xabsiga ay ku jiraan dhammaana la horgeyi doono insha allahu tacaala maxkamadda qof walbana ciqaabta ee leedahay lagu xukumi doono howlgallada laga sameeya degmada falatsex lasoo dhaaf waxaa lagu soo qaqabtay dad falkay gacantii kula jiro dad masaakiina birmageedaha safar ah oo ka imaaday intaasoo boqoloo kilomitr ayagoo dhacay lagu kortegay ciidamada amnigu iyadoona qof khasaaro aysa gaarsiinin qofna aysan ku waxyeeloobin ayaa tuugadii gacanta lagu soo dhigay waxay diyaar u yihiin ciidamada amnigu inay afalaad sac ay shaqeeyaan amar buuxaa baxaayo oo quseeyo amniga guud ee degmadu waxaan baaq u jeedinaa nabadoonada beelaha dega degmada warshiikh hooyooyinka aabbayaasha waalidka qaybahooda kala duwan dhallinyarada barbaarta ah walaalkeeyow ka digtoonaaw inaad soo baxdo wadooyinka qof walaalkaa ah oo safar ah aad qori ku qabato amba dhaawacdo amba aad disho amba aad dhacdo hooyoy wiilka adigaa dhashay aabbow adigaa dhalay wiilku qorigu cirku kama keenin dadka oo ku dhacayo xoolo kuwiinaha ka bixiseen arigaa loo gaday loodiyaa loo gaday geeliga qurbcigaa loo gadaa looga bixiyey wuxuu naftiisa inuu ku weerdiya aad ugu talagashay haddii ummaddii lagu dhacayo maamulkii lagu fidneynayo wallahi raali ka naqameeno raali ka naqameeno laga bilaabo maanta toddobiy labaatanka bisha afar labaad saaci hadda lasoo dhaafay iyo wixii ka dambeeyabo cid waliba oo fallidka ku ah amniga oo lagu soo qabto agabka ee wadato dowladda la wareegayso wax laysku soo raacahayaana jirin ciddii dhibaato ay ku gaartane waad ismaqlaynaa xaqiiqdana ka hadalnaa la rabaa wiilka markii waddada soo aasanayo waa la ogyahay wax la moogayaa ma jirta amba saaxiibkiisaa og amba walaalka la dhashtaa og ama waalidkiia og war waxaa rabnaa intoosa waddada soo aasta ka hor in la wacyigeliyo loo sheego mar haddoo waddada soo aastoo ciidamada amniga oo la kulmo isdhiibi waayo wixii ku gaaro cidna looma haysto agabka hooyo iyo aabbo ee soo gadeen looma soo dabaraaci karo maamulka degmada iyo ciidamada amniga dowladdaa la wareegayso dowladdaa loogu shaqaynaa haddii cid waliboo naga soo doontana siima doono nabadoonadana qaaliga madaxa noo saaran tihiin nabadoonada guud ee deegaankaa tihiin haddii beri nagala soo dooni lahay waxaan codsanaynaa maanta in la waaniyo dhallinyaraduna loo sheego anugu cidaa dembi ku soo qabanay agabkeeda iyo idaba noogulama imaan karo fariintaas waa wacyigelin waa soo jeedin waa dikreeto guddoomiye cid waliboo shaqaynaysoo ciidamada amniga ah dukumitiyo ku shaqeynaya xeer gudoomiyo ku shaqeynaya gacantaa ka saareynaa xeerkaasay dabakacaysaa mid laga laabanayo naqamaayo waxaa kaloo aan ku xijinayaa qodobkeena saddexaad ah saawada ogsoonahna degmadu xeyndaabay leedahay qorigaaga soo dhigo gurigaaga ama tuuladaada ama goobkaaga soo dhigo ciddii xaruntii degmada toonkii degmada loogu arimiya xafiisyada dowladda ku yaalay ninkii hub la soo galo kala soo degto ilaa kuusii muddada kala soo gudbo waxaan u aqoonsanahay tuug waxaan u aqoonsanahay khaswade waxaan u aqoonsanahay amni la dirir waxaa ciidamada amniga faraynaa cid alaale ciddii aan ciidanka maamulka ka madax banaan ah in qorigeeda iyo iyadaba tilaabo sharci laga qaado hubkeeda agabkeeda lala wareego waa amar buuxo ma maqal ma arag leema sheegin ma ka warheen intaba lama rabo maantay ka bilaabanaysaa maanta wixii ka dambeeya tilaabooyinkaas way dhaqan golayaan ciidamada amnigu reedi waaye way shaqaynayaan cid walibo falkaas lagula kulmana tilaabo sharciga waa fasal laga qaadaa waxaan insha allahu tacaala rajaynaa in wareegtada iyo war-saxaafadeedkii murtiyeed ka soo baxayo maamulka degmada in lala qaato in la ajiibo inay dhaqan say ciidamadu u dhaqan gelinayaan ciidamadu loo muujiyo wada shaqayn loo muujiyo isku xirnaan la siiyo kalsooni ee ka hela bulshadii iyo dhaqanka markii bulshada laga helo kalsooni dhaqanka laga helo kalsooni ciidamadu dadaaladu ay wadan waysii laba jibaarayaan meel walbae tuugadu amba qaa'imiinta ku dhuumaaleysanayo kasoo qabo doonaan laakiin tuugu hadduu ogyahay in namadoon oo ka daba imaanayo namadoonka haddoo maamulka u madan in la fasaxayo hadduu ogyahay tuugu wallahi waan toobi maayo laakiin taaseeba u dhicin agabkoo watana maamulkaa la wareegaayo asigana maxkamadaa saareenaa maxkamadaa saareenaa waajibaadku welihiu soo marsanaa xakunka ku dhaco soo gudaha kadib iyo deesmay u taha insha allahu tacaala xeerkaas wuu saxiixan yahay waana dhaqan goliy wasalam raxmatullahi taala wabarakatu
qabiya gabagabada barnaamijka wariga gobararka afar labaatanka saar aadaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaana kusii shaqeynaa saaxiibayaal dalsan muqdisho somaliland nagala socotaa markana somaliland ayaan aadinahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uciidda faysal cali waraabe iyo markaasi mas-uuliyiinta ka tirsan xisbigiisa oo shir jaraal qabta ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan xaaladda somalilan iyo wararkii ugu dambeeyey arrimihii dhacay ee ugu horreeyeen ama ugu waaweeyeen arrimaha ku saabsan banaanbaxyadii iyo arrimo kaloo markaasi muhiim ah waa kan shir jiraabkiisa faysal cali waraabe oo arrimahaasi ku faahfaahinaya
maantay taariikhdu tahay toddobaatanka bishii sideedaad labaatan labiyo labaatan shir emergency ayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku uu isugu yimi xarintiisa golaha fulinta iyo hoggaanka ayaa halkan ku shiray waxaanay ka shireenee ugu horreeya waxa weeyaan warqad ay soo saareen qolada ganacsatada ah ee ugu mudan somalilan ganacsatadaas oo ka dhiidhiyey ama ka damqaday maanta khilaafka siyaasadeed ee jira ee dalka ka jira go'aammada xisbigu qaatay waxaa idiin sheegi doona guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane faysal cali xuseen aniguna waxaan doonayaa inaan in yaro taabto tala soo jeedinta ay soo jeediyeen tala soo jeedinta ay ganacsatadu soo jeediyeen waa laba qodoboo muhiima labadaa qodobee muhiimka ahi waxa weeye in la dedejiyo lana dardargeliyo sidii komishanka loo dhammaystiri lahaa waayo had iyo jeer maxay haytee komishanku waa hay-adda ugu sarraysa ee haddii la eego xagga doorashooyinka een, technically u qabanaysa muddada u samaynaysa qodobka labaadna waxa weeyaan in laysku sidko labadii doorasho ee xisbiyada Een, in laysku sidko labadii doorasho doorashada madaxweynaha iyo doorashada ururada marka qodobadaasay noo soo jeediyeen waxay kaloo soo jeediyeen oo ay sabab uga dhigeen duruufaha jira awgood kharashaadka fara badan ee doorashooyinka nagaga baxa Een, iyo had iyo jeer in aynu shantii sannadoodba lix toddoba doorasho gallo taasoo ay ku taliyeen in lasoo ururiyo doorashooyinka laga dhigo un laba shantii sannadoodba laba jeer oo intii doorasho laysku sidki karo laysku sidko intaasi waa tala soo jeedintoodii anigu xunubaan soo jeedinayaa tala soo jeedintii ay noo soo jeediyeen warqadanna waa warqad ofishala oo ay annaga nagu socodsiinayaan iyo madaxweynaha waayo waxay khusaysaa waxa weeyaan doorashada madaxtooyadu xisbiyada qaranka iyo bay khusaysaa iyo iyo madaxtooyada Een, waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inuu go'aankii maanta xisbigu ka gaadhay uu inoo sheego aad iyo aad baan u mahadsantihin على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي ما هذا له إلهي قاعد معينك بدينا سيا ما هذا له إلهي قاعد روبك نوفري ما هذا له إن ما أنت واحد إن شاء الله هاي شركة ونسكني مي إن عادي جهين waxaan ka tashanaynay wixii aanu ka yeeli lahayn talsoojeedintan ay soo talsoojeedinta ay soo jeediyeen saddexdan mudane ee bacmisharig iyo saddexda kale ee iyaguna gacanta siiyey waxa weeye annaga haddaa ogtiin dee xusbiga ucid mar kastaba wixii xale dalka u dana ayaanu taageerna ra'yada badankooda amba annagaa keena amba hadduu cid kale keentuu yahay dal qaran waanu taageernaa anagoon eegin danteeda gaarka ah ta xusbiga iyo ta aniga shakhsahaan guddoomiyaha faysal aan eegin oo waxaan ka horaysanaa wax kastaba danta ummaddeena oo taas ah wixii aanu u samaysannay xusbiga ee aanu la baxnay cadaalad iyo daryeel magaca ka muuqata anigu shakhsahaan fayslaan ahay toban litro baasina dalka kama qaato iska daa mushaahari kabkaa yarana siiyo barhna waan ka shaqaalaynaa dadka barhna xafiisaan ku bixinaa barhna miidiya ayaan ku bixinaa barhna masaakiinta dadka waxnamoodiya de annaga iyo muuse sibaa lanoo wada shaqaalaa madaxweynaha ayaanu wax ku tarnaa weliba anaa la hel ogyahay waxa weeye dalkeenu maanta fidnimo aanan inagu gamcihiina ku abuurnay oo balaayo ninkii labaa sheegay madaxweynuhu gacantiisa ku abuuray ayaa lix bilood oo adduunka uu ka jooga qalalaasa dhaqaale xumi nabadgelya xuma ka jirto dagaalkii ukrain ka socoto abaar ina haystaan covid ina haystaan suuqii naga gubtay oo ahayd inaynu xoogayna iyo caqligeena midayno si dadkeena aan u daryeelno oo in adduunka wax u weydiina wax uma haynee ayay madaxa isku kan xihay lix si booqaa looga baxo dulqaad badan dulqaad badan baanu keenay odayaal baan keenay taarikhda wala socotaa guddoomiyaashii baanu keenay guurtidii baanu keenay xal madaxweynaheena waxaan ahayn maya maya tayda sharci sharci isagoo sharcigii duminayo sharci ku hadlaya waxa weeye ilaahay baa noo sheegayy waxayd ku dhaco wax gamciina ku shaqaysateen muuse waxa weeye waa dembigeeni igu soo baxay camalkeeni wey dad isxaasidiya isqabyaaladeenaya waxba isku ogoleen kaas oo ilahay ku salida waxaanu ka codsanayna horta marka hore maxamed siyaad barre dagaalkii snm ku qaaday wuxuu ka dhashay markii la arkay ummadan ay qaat- ee la fahanlay- loo qaatay ay dhacday inuu maxamed siyaad bare beelaha soomaaliyeed uu soo beel gaar ah uu tacadi ku wado beesha reer sheekh isxaq halkaasay sm ku samaysatay maantana haddee maxamed muuse biixow beelaha reer somaliland loo arka inaad beel gaar ah aad
danacawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraha daaha dalsan ee magaalada muqdisho qaarta dhegeystaha waanaginta barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo